qarax baabuur ayaa duhurnimadii maanta lala eegtay xero ciidan oo ku taala deegaanka kalabeyr ee gobolka hiiraan wararku waxay sheegeen in ciidanka gorgor ee xeradaasii deganaa ay rasaas ku fureen baabuurkaasi ka hor intii aanu ku qarxin albaabka xerada qaraxan oo kooxda al-shabaab ay sheegatay ayaa la sheegay inuu khasaare geystay warbixinta beledweyne waxaa nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane dhawaqa qarax culus ayaa mar keliya laga maqlay xerada ciidamada gorgor ay degan yihiin ee ku taalla duleedka magaalada beledweyne qaraxa oo loo adeegsaday gaari xamuul ayaa waxyar kadib salaadii jimcaha maanta waxaa lagu weeraray saldhig ay si kumeel gaar ah u degan yihiin ciidamada gorgor oo ku yaala degmada jawiil ee waqooyiga magaalada beledweyne taliyaha ciidamada dowladda ee gobolka hiiraan gaashaanla sare maxamuud xasan baakaay oo v o edu la hadlay ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ciidamada ay ku hakiyeen duleedka xerada laakiin waxa uu sheegay in uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac soo gaartay askartii xerada ku sugneed
maxaariga ahayd shabaab ayaa baabuur ka soo buuxiyey waxyaabaha qarxan baabuur weyn marka xere uu ciidanka deganaa ayay ay la soo aadeen baabuurka marka waa waxaa lagu fashiliyaa meel masaafo oo xerada ka fog waxaa xambadeeyey ciidan diyaarsanaa oo difaac ku jiray oo xerada waardiyaheeda ah ayaa xambado ku bilaabay baabuurkii asagoo la xambadaynayana waa qarxay marka intaas ayaa ka dhacday maxaa khasaare ah oo xerada soo gaaray iyo askartii ku sugneed gudaha xerada
annaga mar walba waxaan u diyaarsan nahay inaan annagoo shabaab la dagaalamayna dhimanno ama dalkaa laga qodayo marka khasaaruhu waxa weyn hadda khasaare ah dhimasho iyo dhaawac fudud ayaa jira oo waxaan saas u badnayna marka khasaarahena aad aad u u yaryahay khasaaruhu ugu badan de waa qoladii soo dirsatay baabuurkaas oo taargetkii ay lahaayeen baan la gaarin oo ayagoo socdo dhex lagu fashiliyey ciidamada maanta qaraxa lagu weeraray ayaa waxaa la sheegay ujeeddada halkaa loo geeyay inay tahay inay ka qayb qaataan gulufka dagaal ee lagaga soo horjeedo kooxda al-shabaab ee lagu doonayo in lagaga fogeeyo deegaanada xuduudda u dhow oo bilihii ugu dambeeyey ay dhaqdhaqaaqii ka wadeen goobta maanta qaraxa uu ka dhacay ayaa ilaa labaatan kilomitir waxaay u jirtaa xuduudda soomaaliya iyo ethoobiya kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka maanta ka dhacay deegaanka kalabeer laba maalin ka hor waxaa magaalada beledweyne soo gaaray saraakiil ka socota dowladda federaalk ethoobiya iyo dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay kulan ku saabsan dagaalkii ka dhacay gobolka bariga ethoobiya ay la qaateen saraakiisha ciidamada atmis ee deegaanka ceel jaalle ku sugan toddobaadkan gudihiisa ciidamo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cismaan iyo kooxda al-shabaab ayaa waxa ay ku dagaalameen deegaanka bukure oo hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan bilihii ugu dambeeyey ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab ayaa waxay dagaallo u dhexeeya ay ka dhacayeen qeybo ka mid ah waqooyiga gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne